asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeennii qayb ka mid a waana xubinta murtida maanta ee aalaaba aan halkan ka soo jeediyo anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadde waana xubinta murtida maanta ee dhinacyada fara badan taabata midaasoo mar ina geysa xilligan hadda aynu nool nahay marna ina geysa xilligii uu isirkeennu noolaa waa macnaha toddoba fac ka hor ina geysa marna haddayba doonto toban fac ka hor ina geysa hadday doontana caawadan waxyaalaha dhacahaya ina dul istaajisa waana xubinta murtida maanta ee la dhihi karo meelo fara badan iyo ujeeddooyin badan ayay ka lahaayeen raggii soo saaray waxayna ku cabirahayeen wax muuqda iyo waxaan muuqan intaba waxayna ahaayeen kuwo la dhihi karo waxayna dhexalsiiyeen tilmaamo cajiiba oo dhinacyo badan wax nooga muujin kara xubinteennan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii eebe oo ay noqonaysaa mid aan adeegsanayno waxaa la yidhi saddex baa soo korortay middan maanta waxay inoo sheegaysaa ama xubintan hadda aan kor taagannahay waxay inoo sheegaysaa saddex arrimood oo soo kordhay waana saddex aan u malaynhayo inay yihiin waxyaalaha hadda dhacahaya waxay inan leedahay saddex baa soo korodhay saddexda soo korodhay waxay kala yihiin waa kow shukaansi dheef ah waa qodobka koowaad waa guur dhalanteed ah waa qodobka labaad iyo qodobka saddexaad oo ah dhallinyaro ismog saddexdaas ayaa soo korodhay bayna leedahay xubintana waxayna leedahay saddex baa soo korodhay shukaansi dheef ah guur dhalanteeda iyo dhallinyaro ismoog ayaa soo korodhay aan ku noqonno oon yaro bal isku dayno inaan hoos u dhex gallo shukaansi dheef ihi waa dhacay waana arrimaha farada badan ee hadda soo kordhay ee aynu arkayno ee gaadhayba in rag soo baxaan social mediaha ka olooleeya oo ragga kale ku dhaha daanyeeraad tihiin oo haweenaydna qabin ayaad afar iyo labaatan sac wixiina ku dhammayseen taasoo dood badan baraha bulshada ka dhalisay waxaana dhihi karnaa gabdhaha laftoodu haddaad caawa isbarataan dee berri waxay ku leedahay imbeesadii maaragtay bal xoogaa iisoo geli iyo kaali hotel hebel igee iyo howlo badanoo soo kordhay oo iyaguna dhibaatadooda leh ayaa jira ama telefoon ismaada ii gad waa macnaha shukaansiga laftiisii ayaa dheef galay oo in maal laysku soo jiito ama lacag la kala qaato ayuu afka geliyey waa qodobka koowaad waa shukaansi dheefa qodobka labaad waa guur dhalanteeda guurka laftiisii ayaa dhalanteedaho ciyaar ciyaar baa laga dhigahayaa ee dhabba ma ahan oo marka horeba dhab laysuma guursanhayo ayay ka dhigan tahay waana guur dhalanteeda waana midka dhibaatada farada badan ee qoysburburka furitaanka awlaad kala yaaca iyo is-aamindarrada keenay waa guur dhalanteeda waa qodobka saddexaadee waa dhallinyaro ismoog waa dhallinyaro aan is ogeynba oo ismoogba oo waxa ay samaynhayaani sharciga maku saxan yahay waxa ay samaynhayaani dhaqanka islaamka maku saxan yahay waxa ay samaynhayaani dhaqanka soomaaliga maku saxan yahay waxa ay samaynhayaani dariiq toosan ma yahay waxa ay samaynhayaani waxa uu yahayba dhalinyaro moog oo ama iyaga laftoodaba ismoog waxyaalaha ay isu geysanhayaan ama isyaalaha ay isu dhanqaryeynhayaan ayayba ismoog yihiin bay xubintu ina leedahay waxaa la yidhi saddex baa soo korodhay shukaansi dheefa guur dhalanteeda iyo dhallinyaro ismoog saddexdaasaa soo korodhay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa jacayl keligaaya wuu ku jiidaa jacayl keligaa ah wuu ku jiidaa